alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi alkiraam allahuma anfacnaa bima callamtana wacallimna cilma yanfacuna wasidna cilma baabu ruksati fii tarki lqiyaam baynu ku jirnay jinaasadda in marka la doonana loo kici karo markuu doonana qofku iska fadhii karo waa xadiidka kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo labaatan can ibnu siriine qaala wuxuu uhi mura bijanaaza janaasad baa lala soo maray cala alxasan ibni cali wabni cabbaas labadaa asxaabiyo wada fadhiya daayartaa ayaa lala soo maray faqaama alxasanu walam yaqum ibnu cabbaas xasan wuu istaagay ibnu cabbaas isma taagin faqaala xasanu libni cabbaas xasan baa ibnu cabbaas ku yidhi amaa qaala laha amaa qaama lahaa miyaanu i kicin jinaasada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam maxaad u kici weyday sawkii nebigu u kacay qaala ibnu cabbaas wuxuu ihi qaama lahaa wuu u kacay uma qacada wuu fadhiistay markaa jalasa iyo qacada ayay labaduba jireen markaa qacada iyo jalasa ayaynu labadaba arkaynaa macnaha intuu istaagay ayuu isla markaaba fadhiistay ma aha ee waxa weeye berigii hore uu istaagi jiro oo uu taagnaan jiray wakhtiyadii dambe ayuu fadhiga laasimay culimadu waxay leeyihin labada arrimoodba inay bannaan yihiin baa muuqanaysa sidaynu hore usoo jamcinay axaadiidta can ibni cabbaas walxasan ibni cali marat bihimaa janaaza labadoodaa janaasad baa soo martay faqaama axaduhumaa waqacada alaakhar labadooda mid baa istaagay kii kalena isma taagin faqaala aladii qaama kii kacay oo xasana baa yidhi amaa wallaahi baan ku dhaartee laqad calimta waad ogaatay anna rasuula allaahi qad qaama sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay inuu janaasadu markay soo marto kici jire waad garanaysaa ee ibnu cabbaasoo maxaad u kici weyn qaala wuxau idhi alladii jalasa qaala lahu kii hadlay waxa u jawaabo ku yidhi alladii jalasa kii fadhiyay baa ku yidhi oo ibnu cabbaas laqad calimta adiguna waa laqad calimtu waxaan anigu ogahay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qad jalas inuu nabigu fadhiistay wakhtigii dambe fadhigaa dambeey buu marka culimmadu waxa waa la istaagayaa waa la fadhiyayaa iyo maya eh labadu way bannaayin intaasaa lagu tegey waynu horey inuu soo sheegno can muxamed ibni cali ana alxasan ibna cabbaas ibna cali kaana jaalisan xasan wuu fadhiyey famarad calayhi famura calayhi bijanaaza janaasad baa lala soo maray faqaama annaasu xataa jaawasat iljanaaza dadkii way istaageen ilaa ay janaasadii socotay faqaala alxasan xasan baa wuxuu idhi innamaa mura bijanaasati yahuudi nin yahuudiya jinaasadii ayay ahayd jinaasaduu nebigu u kacay maxaa tan uga kacdeen buu jinaasaduu nebigu u kacay mid yahuudiyeed baa ahayd wa kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkuna wuxuu ahaa calaa dariiqihaa jaalisan halkay maraysu fadhiyey fakariha nebigu wuxuu nacay an tacluwa ra'sah an tacluwa inay ka sarrayso ra'sahu madaxiisa janaasatu yahuudiyin mid yahuudiya janaasadiisu faqaama uu kacay sababtu u kacay waxay ahayd jinaasadan yahuudigae ku dul maraysa ayay kaa sarraynin ee iska taag marka halkaa waxaa kaaga muuqday koow xasan binu cali inuu qaatay qowlkii ibnu cabbaas ee ahaa in la yska fadhii karo wuxuu qaatay weliba qofkani marka uu nebigu u kacay inuu ahaa un mar qof gaala yahay qof gaala marka uu yahay oo yahuudiya tafsiirkaasuu saaray laakiin waa mid isaga u gaar ah oo dee waynu soo maraynay inaanu tan ku cilaynin nebigu kumuu cilaynintana wuxuu ku cileeyey mowdka argagax leh xasan baa laakiin sidan isagu isku qanciyey markaa jinaasad walba qofkii doonaya inuu kaco wuu kici kii doonana wuu iska fadhiisan karaa xadiidku waxa weeyaan bu laakiin laa yadharu annahu fii xukmi lmarfuuc inuu marfuuc yahay kama muuqato عن جابر قال قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودي مرت به أما مرت به سومرت حتى توارت إلى أي ضافتي وقعي وعن جابر رضي الله عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت عن أنس أن جنازة مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم فقام واستاغوا فقيل وحل يري إنها جنازة يهودي يهودي جنازتي وي فقال مركا النبي وحول إنما قمنا للملائكة ملائكة أنا وقعنا مركا صدح سببات ayaa meesha yaala ama laba isugu soo uraysa mar wuxuu nabigu ku cileeyay alaysat nafsan de wuxuu doonaya qofka haleed miyaanu naf bani aadam oo baxday ahayn mar kale wuxuu ku cileeyey mowdku inuu fasac iyo argagax leeyahy mar saddexaad nebigu wuxuu ku sababeeyey malaa'igtan u kacay malaa'igtuna waa kuwe dee meesha soo malag nafta kama qaadin gaalkanba meel kasta ha lagu wadee oo ama xagga kore ha la geeya ama xagga hoose ama naar meeshii la doonaya ha la geeya dee malaa'ig baa wada isma wado markaa malaa'igta wadaan qadarinayaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam malaa'igtana dabcan wuu arki jiray rasuulku sala allahu calayhi wasalam markaa masalada sidaa uu nebigu ku cilayay baana saxa laakiin sidan inanka waawowga u yahay ee xasan uu ku sababeeye ahayd jinaasadda yahuudigu diidaya inay ka sarrayso taasi ma kuma cadda waa ma sugna taas waa aragti isaga u gaara halkaa waxaynu kusoo aragnay mas'aladaa la xidhiidha dee jinaasadaha maalin walba soconaya iyo qofku waxa kala gudban ee uu yeelayo istiraaxatu lmu'mini bilmowt qofkii mu'minkaa wuxuu ku raaxaysanayaa mowdka mowdka hadduu qofkii mu'minkaa ku yimaado dee wuu ka nasta can abi qataad ibni ribci annahu kaana yuxadid ninkaasi wuxuu ka warrami wuxuu warramayay anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay mura calayhi bijanaaza jinaasad baa nebiga lala soo maray fa qaala markaa nebigu waxau uhi mustariixun wa mustaraaxun minhu fa qaaluu waxay idhaahdeen mal mustariixu wa mal mustaraaxu minhu intani maxaad uga jeedaa mustariix mid raaxaystay iyo mustaraaxun minhu mid laga raaxaystay markaasaa qaala nebigu waxau ihi alcabd lmu'min addoonka ilaahay rumeeyey yastariix wuu raaxaysanayaa wuxuu ka raaxaysanayaa min nasabi اdunyaa adduunyada dhibaatadeeda iyo wa adaaha waxyeeladeeda waalcabd اlfaajir addoonka faasiqa ama gaalka ah yastariixu minhu waxaa ka nasanaya alcibaad wاlbilaad wاshajar wاdawaab intaas way ka nasanayaan cibaad waa addoomihii bilaadna waa waddankii shajarna waa dhirtii dawaabna waa xayawaankii macsiyadiisa iyo dembigiisa dhimbiilaa ka duulaya dhimbiilahaasaa gaadhaya oo cudurradii oo abaarihii oo fitnadii waxaasoo dhan macsiyadaa sabab u ah dee gaalkaa waxaa u sabab ahaa ama faajirka markaa kolkuu jinaasadan arkay waxa uu dee isagu ihi mustariixun wa mustaraaxun minhu aw mustaraaxun minhu bay ka dhigantay labada waa midun ama waa mid laga raaxaystay ama waa mid isagu ka raaxaystay dhibaatadeedii hadduu mu'min ahaa dee isagaa dhibkii adduunyada ka ka raaxaysto dee xabsi buu ku jiray waxa saarnaa culays fara badan iyo hawlo wixiiba wuu ka nasanayaao meeshii uu dee ku nasanayunbuu tegayaa kan kalena dee dhib unbuu ummadda ku hayay ila dheef ma lahayn iimaan laawuye dhibkii sidaa laga nastay lugtaana lug hadhay dheh allah ina dhaafiyo wey alistiraaxatu min alkufaar gaaladii oo laga raaxaysanayo can abi qataata qaala kunaa juluusan cinda rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga agtiisaanu fadhinay id dalacat janaaza jinaasad baa soo baxday faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam mustariixun wa mustaraaxun minhu waa mustariix buuhi waa mustaraaxun minhu aw mustaraaxun minhu ama waa mid laga raaxaysanayo siduu labadan bada isu barbardhigay markaa mar keliya ma wada aha dee oo mar keliya qofkii ma aha mid isaguna raaxaystay isna laga raaxaystay maaha tafsiirkan dambaa wuxuu muujinayaa waawdu inay bima bimacnaa aw tahay ninkani ama waa mid raaxaystay ama isagaa laga raaxaystay jinaasadan almu'minu yamuut qofka mu'minkii wuu dhimanayaayo fa yastariixu wuxuu ka raaxaysanayaa min awsaabi dunya wa nasabiha awsaab wasabun wasabku waa dhibka wa nasabihaa waxaa la jamciyey wasabun markaasuu awsaab noqday min awsaabi dunyaa adduunyada tacabkeedii wa min nasabihaa dhibaatadeedii wa adaahaa waxyeeladeedii waa saddex eraya isku macnaa annasabu walwasabu waaladaa waa waxyeelo waxyeello iyo dhibaato iyo kadeed waalfaajiru yamuut gaalkiina u dhiman faajirkii faasiqii ilaahay ka fogaaday haba shahaadanaya kii dhibka badnaa fayastariixu minhu waa kaa waa mustaraaxun minhugii waa kii laga raaxaysanayay alcibaadu waalbilaadu waashajaru wadawaab waa kaas weeyaan wax allo waxaa dhibaynu dareemayna ilahay wuxuuhi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wax kastoo dhib idinku dhacay idinkaa kasbaday dee idinkadiina inagiina masalo keliyaynu ku wada fadhinaa iyo darmo keliya markaa kani markuu dhinaca ka gubo dee intii kalena dabkii wuu wada gaadhaya waa ka rasuulku sala allahu calayhi wasalam tilmaamaya ummaddan oo meel ku nool ama dad meel in dee lala goynaya aakhiru zamaanka markii saxaabiyaddu ay weydiisay tidhi anuhlaku wa fiina saalixuun wa miyaana la halaagaya dadkii wanaagsanaayo nagu jira nacam idaa kahura alkhad dad xunku markuu idinku bataha aqlabiyadda markay dadka xumi yeeshaan ha marka taas weeye ilaahay baa yidhi waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa iska ilaaliya fitno aan kuwii sameeyey oo qura cadaabkeeda ku koobmayna idin wada gaadhi baabu hanaa ammaantii baa la sheegayaa jinaasadda la ammaanayay ammaanta jinaasadda la ammaano ama wax wanaagsan laga sheego raad bay ku leedahay abaalmarinteeda sida axaadiidtan soo socota nebigu uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waa laba baabba isdaba hayo oo baab waxa uu diidayaa qofka dhintay in wax laga sheego baabkan soo horeeyaana wuxuu sheegayaa qofka dhintay haddii wax laga sheego waxa ay sheegeen dadku in ilaahayna u qaban doono shar iyo khayr mid kastaba ha ahaado waa labadaa baab midi waa kan weeye athanaa ammaantii iyo eedayntii labadaba way wada socdaan oo mar qofkii markhaati lagu noqdo ama markhaati loo noqdo baabka kalena waxa weeye annahyu can dikri lhalkaa ilaa bikhayr waxaa la diiday in qof dadkii halaagsamay ama dhintay in khayr laga sheego mooye in wax laga sheega xumaan waa la diiday annahyu can sabil amwaat baa kusii xiga dadkii markaa dhintay in la caayo ama la eedeeyo waa la diiday markaa sidaasay axaadiidtu isu daba yaalaan waynu jamcin doonaa insha allahu midina wuxuu leeyahy waxbaa laga sheegi karaa midina waxba lagama sheegi karo qofkii dhintay can anas qaala wuxu uhi mura bijanaaza jinaasad baa nebiga lala soo maray fa uniya calayha khayra khayr baa lagu ammaanay fa uniya calayha khayra khayr baa laga sheegay qofku wanaagsanaa dadkii meesha joogay fa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wajabat nebigu wuxuu uhi way sugantay way sugantay wamura bijanaazatin ukhraa jinaasad kale ayaa nabiga la soo mariyey fa uniya calayha sharan balaayaa lagu daldalay waa la ammaanaydaasi waxa weeya waa la eedeeyey imaka shar baa lagu eedeeyey fa qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam wajabat haddana wuxuuhi way sugantay fa qaala cumaru cumar baa u baxay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam doonay inuu arrinkii ka dhiraadhiriyo ama tafsiir weydiiyo wuxuu markaa cumar yidhi fadaaka abi wa um aabbahay ooyaday allaha kuku furto mura bijanaazatin fa uniya calayha khayra mid waa lasoo mar waa layna soo mariyayoo dee wanaag baad ku sheegta waxa khayr baa lagu sheegayoo faqulta wajabat markaasaa tidhi way waajibto way sugantay wamura bijanaazatin fa uniya calayha sharan mid kalena waa ina soo martayoo waxaad ku sheegtay waxaa lagu sheegay balaayo markaasaa tidhi haddana wajabad maxay tihi bal ereygan way sugantaydan maxaa sugmay fa qaala markaa nebigu waxau uhi man ahnaytum calayhi khayraa qofka aa khayr ku ammaanteen wajabat lahu ljanna jannadaa waajibaysa waman ahnaytum calayhi sharaa qofkaa shar ku sheegteenna wajabat lahu nnaar naar baa u waajibaysa uu sababeeyey markaa nebigu waxau ihi antum idinku dad yahow shuhadaau ullah ilaahay markhaatiyaashiisii baa tihiin fi lard dhulka dhexdiisa dhulka dhexdiisa ilaahay markhaatiyaal u joogaa tihiinoo qofba wixii aad kaga warantaan ayuunbu alla u aqbalayaa markaas sidaasibaa dhowrkan riwaayo ee ka dambeeyaana ay soo kordhinayaanoo malaa'igta ayaa markhaatiyaasha samada ah dadkuna waa markhaatiyash markhaatiyaasha ilaahay ee dhulka laba su-aalood bay markaa culimmadu iska weydiiyaan ta u horreysaa waxa weeye qof kastaba markhaatigiisa miyaa la aqbalaa mise waa dad gaarahu mee markhaatigiisa cidduu ilaahay tixgelinayaa waxa weeye kamiirka qaba ilaahay ogol maglafka sunaysan ee iimaan laawaha amaya marka horeba adduunyada dee ilaahay wuxuu hi hala aqbalo qofka caadilkaa markhaatigiisa wa ashhiduu daway cadli minku markhaati o dhan ma ogoli buu ilahay yidhi dadka cadaaladda leh markhaatigeliya marka dadkii markhaatiga loo tixgelin jiray markii adduunyada la joogo dadka markhaatiga loo tixgeliyo ee diintu ogolayd unbaa iminkana markhaatigiisa la tixgelinaya ee haddii xabad gaala ama xabad faasiqi uu markhaati noqdo kun jeer balmuu idaacadaha ka ammaano caantayn laga dhagaysan maayo kaa kuu ammaano iyo kuu eedeeyo toona leanna waxa iska macruufa qofka xumi wixii wanaagsan oo dhan buu caayaya dadka wanaagsan oo dhan qofka xun wuxuu ammaanayaa kuwii ay wada xumaayeen wuxuu caayayaa kuwii wanaagsanaa marka kaa markhaatigiisa halkaasaa lagu lagu hakiyey taasi waa qodob qodobka kale waxay culimmadu isweydiiyaan haddii maalan qofkani uu yaro silanaa oo la ammaano haddana si ay dadka uga dhacdayba ama reernimaha ugu eexdaan ama ha is idhaahdaan haatan kol hadduu kani dhintay dee idinka dhimaya iska ammaano un dadkii wanaagsanaababa ammaanayba hebel wuu wanaagsanaa a wuu iska fiicnaa wuu fiicnaa waxbadu way ammaaneen amrulwaaqic marka loo tago ee arrinkiisa hoos loo eegana dembiye badan buu lahaa maxaa laga yeelayaa taa imaamu nawowi raximahullah markuu masalada aada u sharxaya wuxuu leeyahay xadiidka daahirkiisun baynu raacayna xataa hadduu xumaayo dadka wanaagsani ammaanaan waa loo qaadi un ee la odhan maayo sidii tan kaloo kale markhaatigu siduu u wanaagsan yahay kanina waa inuu wanaagsan yahay culimaa saa ku doodaysa waxay leeyihin markhaatigu waa inuu fiican yahay dee kan laftiisuna mid fiican waa inuu ahaa oo markhaatiga wanaagsana hadduu mid xun ammaano ammaantiisaasi shaqayn mayso mee waxay leeyihiin ciddii wanaagsanayd ee looga qaateenka ahayd qofkaa xun haddii alla afkiisa ka yeedhsiiyo ha waa loo qaadaya aahaar iyo axaadiid kale ay soo aroorinayaan oo ilaahay uu leeyahy kol haddaa idinku u markhaati kacdeen saddex afar laba mar haddaa idinku u markhaati kacdeen wax kastaba ahaada kaniya idinka aqbalay shuraaxdu saasay tilmaamaysa masaladaasina waa iyaduna midh jirta weeye marka waxaa la yaro odhan karaa malaa qiil baaba haysatay tii soomaalida e ee odhan jiray nin wanaagsan buu ahaa nin wanaagsan buu ahaa xabaasha marka la joogo ayaa la isu bixinaya waxaa la odhanayaa hebel nin wanaagsan buu ahaa se intii kalena le nin wanaagsan buu ahaa iyadoo lagaba yaabo inuu yaro silanaa marka qiilkaasay haysataa taasi oo intii la eedayn lahaa alla uun inaynu dee u rajayno inuu wixii xumaa ka dhaafo oo aan lagu buuxinine la yidhaha wuu iska wanaagsanaa wuu wanaagsanaa ayaa markaa labadaa mulaaxadaa jira laakiin waxa taa sii xoojinaya saxiixulbukhaari riwaaya ku sugan odhanaysa marka adraafta xadiidka iyo la eego qaybihiisa almu'minuuna shuhadaa ullahi fi lard mu'miniin bay riwaayadaas qaydaysa riwaayadanana antum bay qayday antum markuu nebigu leeyahy yuu la hadlayaa asxaabtuu la hadlayaa almukhaaabuun hum asaxaaba wahum acdalu nnaas dadka ilaahay ugu jecelaya bay ahaan asxaabta markaa asxaabta iyo ciddii khadkooda haysa riwaayada kalena waaba taa caddaysay nebigu uhi mu'miniinta haddaad tihiin markhaatiyaashii ilahay ee dhulkaad tihiin riwaayadan kani may sheegin laakiin ta saxiixa sheegaysa bukhaari waxa kaloo ilaahay uu ku sheegay qur-aanka oo taasun sii ayidaysa wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunuu shuhadaaa cala annaas ummad caadiliina baati mar haddaa caadiliin tihiinna dadka markhaati waa ku noqon karaysa masaladaas si aan cid waliba u daliishanin xadiidka aqwaashay culimmadu ka yidhaahdeen waa taa can abi hurayrata qaala wuxu uhi mura bijanaazatin cala nabiyi sala allahu calayhi wasalama faafnaw calayha khayra faqaala anabiyu wajabat uma maruu maruu waxay la soo mareen bijanaazatin ukhraa faafnaw calayha sharan faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama wajabat qaaluu yaa rasuula allahi waxay idhaahdeen qowluka aluulaa walukhraa wajabat qowluka hadalkaagii qowluka aluulaa hadal maqaaladaadii hore walukhraa iyo tii dambe oo qowl kalaa bimacnaa maqaalada ila qowlkiina lafdigii waa mudakar sifaduu qaatayna waa mu'anaf oo al-uulaa iyo al-ukhraa wey iswaafaqidoodu waxay noqon sifadiiyo mawsuufku ilaa inay labkiiyo dhadigana iska raacaan bay hayde waxa weeye qowlukabaa bimacnaa maqaalatuka ah maqaaladaadii hore iyo maqaaladaadii dambe wajabad aad tidhi maa macnaaha macnaheedu waa max faqaala الnabiyu waxau uhi almalaa'ikatu shuhadaau اllahi fi الsamaa malaa'igta ilaahay waa markhaatiyaal samada u jooga wa antum shuhadaau اllahi fi اlard idinkuna markhaatiyaasha ilaahay dhulka ayaati sidaas weeye oo ummad meel ku nool haddii alla wax ka yeedhsiiyo culimaduba cilmiga axkaamta waxaa lagu xisaabtamaa inuu yahay alistifaada wax la idhaahdo oo haddii iminka dadkan magaaladoo dham yidhahdaan hebel baa hebel dilay ayuunbay idhaahdeen waa lagu xisaabtamaya lowf baa loo qaadanaya calaamad weyn oo lagu xisaabtami weyn xaafadii iyo dadkii unbaa alla ka yeedhsiiyey hebelkaa hebel baa dilay marka waa calaamad wey sheegaysa in wax jiraan can abilaswad addayli qaala wuxu uhi ataytu lmadiinata baan imi fajalastu ilaa cumara bni اkhaaab cumar bn khaaab baan la fadhiistay famura bijanaaza jinaasad baa lasoo maray ayaa lala soo maray halkaa fa utiya fa uniya calaa saaxibihaa khayran qofkii jinaasadda ah lahaa ee waxaa la fa uniya waa la ammaanay calaa saaxibihaa saaxiibkeed khayran baa lagu ammaanay saaxiibkeedu waa keedee macnaha jinaasad marka la leeyahay waxa weeyaan baynu hore usoo nidhi naxashka iyo meydka oo isa saaran ayay noqon doonta jinaazana wuxuu ahaa naxashka oo keliya janaazana waxa uu ahaa ama jinaaza waxay noqonaysay meydka oo keliya janaaza markay tahayna waa isa saarkooda markaa fa uniya waa la ammaanay calaa saaxibihaa naxashkaa qofkii saaraa khayran baa lagu sheegay faqaala cumaru wajabat cumar baa intii nabiga isticmaalo oo yidhi wajabat ila casharka hore u hayey uma bukra mid kalaa lala soo maray fa uniya calaa saaxibihaa khayra faqaala cumaru wajabat labadaa khayr baa lagu sheegay uma mura bihaaliثi fauniya calay calaa saaxibihaa shara ku saddexaadoo lasoo mariyey cumarna malaa waqtida dadku dhimanaya isagana shar baa lagu sheegay faqaala cumaru wajabat faqultu waxaan ku yihi wamaa wajabat yaa rasuula allah ninkanan casharkan hore u hayn cafwan wamaa wajabat ya amiira اlmuminiin amiirumuminiinkiiow maxaa waajibay qaala qultu kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam dee waxaan idhi buui sidii nebigu yidhi ayumaa muslimin shahida lahu arbaca qof kasta oo muslimahoo afar ay u markhaati kacaan marka qeydka ku xidhani waxa weeye qofkani waa inuu muslim yahay dhintay qeydka labaadna ku xidhanina waxa weeye mu'miniin waa inay u markhaati kacaan laakiin muslimkanow inuu dee wada wanaagsan yahay un baan xadiidku caddaynaynin muslim iyo mu'min un baa dee la sheegaya afar hadday u markhaati kacaan qaaluu khayran yidhi wanaag adkhalahu llahu ljanna ilaahay baa jannada gelinaya qulnaa waxaanu nebiga ku nidhi ayuu cumar yidhi aw halaaatu ama saddexba dee qaala markaa nebigu wuxu uhi aw halaaatu saddexba qulnaa waxaanu nihi aw ihnaani ama laba dee hadday u markhaati kacaan qaala nebigu waxau uhi aw ihnaani laba hadday laba markhaati kacaan hebel nin wanaagsan buu ahaa ilaahay waa ka dhaafaya wixii gafaya ka dhaca marka waa bashaaro wanaagsan dee meeshaad markhaati ku helayso ku dhimo haddaad meel gaalooo faasiq waddan gaalaad saa isaga dhex yuururto aad leedahay halkanaa caafimaad bay leedahay afrikadaa caafimaadkeedaa xunoo dhakde meesha dhakhtar wanaagsanba miyaa laga helaya oo dabeetana aad ku dhex dhimato kufaarti dee yaa ku markhaati kici intaasaa u sahlanba dee markhaatigii muslimkaad ku dhex dhimataa lagu yihi dembigoog dembigaagii baa lagaaga dhaafaya oo waa lagu shafaaco qaadaya ilaahay baa sidaa kugu ogolaanaya dembi dhaafkiisa marka cid aanaad markhaatigeedaba haynin dee iskaga dur aanaad helayn ama waxba laga dhegaysanayn annahyu waxaa la diiday can dikri waxaa kaloo halkaa kaaga muuqanaya nebigu calayhi salaatu wasalaam axdaafta iyo dhacdooyinka soo maraya o dhan duruus buu ka siinaya asxaabta wixii soo maraba kownka shakhsiyaadka baadiyaha safarka xayawaanka meeshuu marayo asxaabtu waxay xiisayn jireen inay raacaan walow baktiguu soo marayna ha ahaado baktiguu soo maray ayuu lahaa kan dee haragga kala bax hilibkuun baan la cunayna haragga dee kala baxoo iska hagaajistoo dee masallo ka dhigta maydhoo mid kale u soo maro uhi kan miyaa qaadan lahaydeen baktigan seydhan maxaanu ku falayna waabu dhaga yaryar yahay haddaba ilaahay agtiisa adduunyadu kan way ka xuntee la socda baashanaa ku dhegan tihiin sida baktigan u diideen ayuu ilaahayna baashaa u diidoona agtiisa qiimo ka lahayn wey marka kaan duruus buu siinayaa nebigu calayhi salaatu waa kanoo dee jinaasad meel soo martay inagu waynu weydaaranaynaa un duruus buu ka siinayaa nebigu waxaa la nahdiyey can dikri halkaa ilaa bikhayr dadkii dhintay in lagu sheego wax khayra mooye wax kale waa la diiday can caaishata qaalat waxay tihi dukira cinda annabiyi haalikun bisuu dukira waxaa lagu sheegay cinda nebiyi rasuulka agtiisa haalikun qof dhintay bisuu'in xumaan baa lagu sheegay qaar baa markaa wax ka sheeg sheegay faqaala markaa nebigu waxa uhi laa tadkuruu ha sheegina halkaakum kuwiina dhintay ilaa bikhayr wanaag mooyaane wax kale axaadiidtan soo socotee baabkan ku xigaana macnaa dadkaa dhintay ka hadha wax khayra mooya wax wanaagsan wax sharaha ka sheegina kan soo socdaana wuu ayidaya ee baabkan soo socda axaadiidta ku sheegana marka culimada waxay leeyiin miyaanay iska hor imanayn xadiidtan soo socoteele qofka dhintay aan waxba laga sheegin iyo kan asxaabtu intay sharka ka sheegeen uu nebigu uhi naar baa u waajibtayba muxuu muxuu u odhan waayey dee waar ka daaya waxba ha ka sheegina sida halkan dambeba qowlkiisa aynu ku arkayno kaa hore wuu iskaga aamusuno wuxuu ihi kaasi waa naaran yihin kol haddaa ku markhaati kacdeen halkan dambena waxba ha ka sheegina buuli marka si loo fahmi karo waa in dee nusuusta la isla akhriyaayo iyagoo isku hor jeeda aanu qofku xambaarsanaanin uun ilaa waxaa laga yaabaa in su-aal laga weydiin karo markaa uu ku ifxaam ku dhici karo aamusi karo macnaha culimadu waxay leeyihiin jawaabaha ay ka bixiyeen jamcintooda way sugeeyeen siyaabahay ku jamciyeen waxaa ka mid a in la yidhaahdo dee xadiidkaa hore wuxuu ka hadlayaa intii aan la xabaalin intii aan la xabaalin ayuu ka hadlayaa oo dee jinaasad la sideeda weli xabaal lama geyn kanina waa intii dadka lagu kala tegay xabaashiisa qof allaystay oo beri hore xabaashiisii laga soo dareeroo tegey weeyi marka farqiga udhaxeeyaana waxa weeyaan dee kan inta aan weli la aasin wax ka sheegidiisa waaba laga yaabaa qof gashi ku lahaa qof xuquuq ku lahaa inuu raaci karaba markaa fari intaan la aasay iyo intaan la aasin baa farqi udhaxeeyaa bay leeyihin taasi waa mid weeye waxaa kaloo ay ku jamciyeen aimada qaarkood saan fila imaamu nawowi qudhiisu inuu markaa marayay qowlkaas waxay leeyihiin haddii qofkani uu yahay qof bidcoole ah ama xumaanta calanwale ka ah xumaanta ayuu hor kacay ah oo waa waa mufsid dhulbi'isa ama laga yaababa in lagu daydaba ama dadka qaarkoodba u haystaan inuu wanaagsan yihi isagoo xun baa loo haystaa inuu wanaagsan yihi wuxuu yahay qof xumaantiisa dadka ugu baaqi jiray waxa waa qof sharkiisu badan yahay oo dadka ka soo dhex baxay kaa waa la ogol yahay ama jinaasadiisii hala sida ama ha la aasay in wax laga sheego si dadka looga digo laakiin qofka aan caan ku ahayn wixii daacina ku ahaynan dadka ugu yeedhayn raadna ka tegaynin waxba yaan laga sheegin siyaabahaasay ku jamciyeen oo asalkeedaba qofka xumaanta sameeye iyo ka dadka ugu baaqaa kala duwan siday u kala duwan yihiin wanaagga qofka sameeye iyo qofka dadka ugu baaqa qofku hadduu wanaagga sameeyo dee waxaa ka qiimo badan qofka sameeyo dadkana ugu yeedha ee daaciga ku ah xumaanta qofka iska sameeyey keligii ku eg tahay iyo qofka intuu sameeyo dadkiina ku abaabulaya dhulbi'isa min almufsidiin dee labadaasina ma sinna marnaba isku qayb ag isku xukun qaadan maaya waa kuwa idhaahda culimada musalaxu hal yuqbalu lbidciyu aw laa yuqbalu aw man dacaa wa hada alamhalu waxay leeyihin bidciga miyaa la aqbalaya xadiidka uu inoo soo wariyo mise lama aqbalayo mise waxaan la aqbalaynin qofka daaciga ku ah ka daaciga ku ah lama aqbalayo dee nin shiico ahi xadiidku wariyo daaci ku ah dee waa laga joogsanaya النهي عن سب الأموات عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسب الأموات تذكر انتهى عائنا فإنهم قد أفضوا ويقارين إلى ما قدموا وحي هرو مرصرين قفكني وحي عمل سميع علفي إساقي إلهي وإساركي إسكقها hadduu hawlka ugu hayeyna ku dhaaf hadduu dhib lahaa ku dhaaf isagii ilaahayna way sarki iskaga hadh kaa iyo kaa horaa wada socda can anas ibni malikin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxu uhi yatbacu lmayita halaaa qofku markuu dhinto saddex shaybaa aakhiro anfacoo raaca ahluhu wa maaluhu wa camaluhu ehelkiisu way raacaanoo waa kuwan aasaya maalkiisuna wuu raacaa gaadiidkiisa iyo alaabtiisaa la raaciya wa camaluhu camalkuna wuu raacaa oo waa saaxiibkiisii ku lifaaqnaa fa yarjicu hnaani labaa soo noqonaya ahluhu wa maaluhu ehelkiisii waa isku soo noqonaya xabaasha la geli maayaan xoolihii iyaguna way soo noqonayaan gaadiidkii alaabtii lagu qaaday wixii meesha lagu qoday wixii oo dhammina way soo noqonayaan wayabqaa waaxid mid unbaa hadhaya saddexdan oo camaluhubaa hadhaya camalkaa hadhaya marka camalkiina dee xaiilkuu la gelayaayo ama wuxuu noqonayaa udgoon iyo macaan iyo iftiin ama intaa cagsigeed buu noqonayaa camalkii wuxuu noqon doonaa intuu halkaa kula hadho nin sawir wanaagsan leh oo muuqaalkiisa uu fiican ya u bushaarayn doona oo nuuraya ama wuxuu noqon doonaa mid laga subxaanalaysto oo uraya oo shaydaan sawirkiileba u iman doona oo camalkiisii laga dhigayo wakaa markaa haddii aad jinsiyad lahayd iyo haddaad dawlad weyn ka dhalatay iyo haddaad reer laandheeraa ka dhalatay iyo haddaad lacag badan lahayd intiiba wuxuuna ilan allah u naxariisto alaabta inooga soo ururiya si wanaagsan baynu u aasnaye markaa waxa xaasilku yahay haddaad cid u eexanayso dhinacaaga u eexo markaa natiijada xadiidkuu bixiyo waa kaa cidda mudan inaad u eexato waa iilkaaga iyo luxudkaaga kaasaa kuku hadhaya yaa loo gubtaa aakhiraha odhan anigu aan iska gubtee yaanu gubta haddaad tidhaahdo adiga adigaa markaa yaqaan can abi hurayrata intaynaan dhaafin xadiidkaas iyo kan soo socdaba baabku dee wuxuu ahaa annahyu can sabi اlamwaat dadka dhintay inaan waxba laga sheegin halkanna wuxuu indhaha inoo geliyey qofka muuminka ah iyo camalkii aakhiro raacayay dee markaa xadiidku kama warramayo qof dhintay oo wax laga sheegayo kama shee xadiidkan iyo kasoo socdaa toona kama sheegayaan marka calaaqadeebaa ka dhaxaysa xadiidka ama labadan xadiid iyo baabka hore waxay culimmadu leeyihin waxaa laga yaabaa baabku sida aynu arki doonno wuxuu ku fiicnaa baab mustaqila buu ku fiicnaa maa yanfacu lmayita bacda mowti qofku markuu dhintay maxaa anfaca tarjamo noocaasa baa ku fiicnayd bay qolyaha qaarkood leeyihin waana laga yaabaa in dadkii qorayay ay ka tegeen oo markaa ay ka dhaafeen haddii ay markaas dee sida qowlkaa la qaato qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin me taasi ma dhacda inta badan oo taxqiiq badan baa kitaabka lagu sameeyey oo almujtaba waa qeybtii laga doortay kitaabkii sunantii weynaaye uu sheekhu alifay ayaa nin boqor oo waktigaa xadiidka jeclaa oo ibnmimaam nasa-i ay isku wakti ahaayeen ayaa wuxu uhi kitaabkaagani waa weyn yahay oo wuu fiican yahay laakiin wuu fara badan yahay waxaanu jeclaan lahayn in inaad nooga soo talkhiisiso kooban marka kanaynu inagu kuba dawaknay soo noqnoqodkiisa ayuu sheekhu yidhi almujtaba intii la doortay ee asunan alkubra kitaabkaa weyn intii aan ka doortay sida codsigaasi uu ku yimi buu intan ka dhigayba inaguna aynu leenahay kun jeer baabu nagu soo celinaya xadiiska marka taxqiiqaasi wuu jiraa taasina ma dhacayso waxa laakiin suuragala bay leeyihiin inuu sheekhu ka daliishanayo meel daqiiqoo hooseysa oo ah qofkii ha caayin baa layidhi qad afdow ilaa maa qadamuu wixii ay horu marsadeen way gaadheen waxa ay gaadheenna muxuu noqon karaa dee sida saddexdan shay buu noqon karaa sida saddexdan camal waxaan leeyahay camalkiisii oo halkan lagu sheegayuu noqon karaa saddexda shay aan odhanayna waxa uu qofkani qadimay waxa weeye camaluhu camalkiisii baa kasii horeeya idinku iskaga hadha halkaasay iskaga xidhan yihin can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi lilmu'mini cala almu'mini sittu khisaal qofka muuminkii walaalkiisa kale wuxuu xaq ugu leeyay lix arrimood oo iyaguna camalka iilka u raacaya ah ee anfacaya camalkan la leeyahay fa innahum qad qadamuu ilaa maa afdu ilaa maa afdow wixii ay horu marsadeen way gaadheen waxay horu marsadeen lixdan arrimood buu noqon karaa marka muslimiinta xuquuqda isku leeyiin waxaa ka mid a lixdan arrimood yacuuduhu idaa marid kolkuu qofku dhinto wuu soo booqan wuu soo booqan doonaa ciddii dee ay u ama saaxiib ahaayeen ama ehel ahaayeen ama uu yaqaano ama muslimiintaba inta kolba duruufta u saamaxda wayashhaduhu idaa maata korka uu dhintana goobjoog buu noqonayaaoo jinaasadiibuu wax ka aasaya isagoo dee xaqaa uu ku leeyahay gudanaya wayujiibuhu idaa dacaahu markuu casuumad ugu yeedhana wuu ajiibaya casuumadaasi ama tii arooska ha ahaato ama casuumad kastaba ha ahaato ta arooska unbaa inta faraha badan ijaabatu daaci laakiin kuwa kalena waa la mid wayusallimu calayhi idaa laqiya markuu la kulmana wuu salaami oo salaam lilaah oo xaq ilahay u leeyahy addoommuhuna isku leeyihiin wayushamidtuhu idaa cadasa markuu hindhisana wuu ducayn laakiin shardi baa ku xidhanoo markuu isagu alxamdu lilaahi yidhaahdo wey hadduu alxamdu lilaahi idha odhan waayo isagana loo odhan maayo wayansaxu lahu qofkan wuu la talinayaa wuu u danaynayaa idaa qaaba markuu maqan yahay aw shahida ama goobjoogiyi qofkan muslimkaa ama ha maqnaado ama goobjoog ha ahaadee ka gaabsan maayo tala iyo dan inuu ku biiriyo ee sidaa iyo sidaasaa wanaagsana yeel buu odhan maxaa iga galay meesha ma taallo muslimka dhexdooda ma jirto wax la yidhaahda ima khusayso aniga hawshiisaasi waxba igama khuseeyen waxba igama gelin waxba u sheegi maayo afaarihiisa geli maayo ha odhan laakiin nasiixa wanusxu likulli muslim xuquuqda isku leeyin wey alamru biitibaaci ljanaa-is waxaa la isfaray jinaasooyinka in la raaco can ilbaraa bni caazibin markaa dee wixii aad ka xuquuq dadku isku leeyihiin inay tahay wuu soo sheegay xadiidkaa hore kan imikana wuxuu sheegayaa ama baababkan soo socdaana ay tilmaamayaan wuu sii akidayaa inuu adigina aada wax ka macaashaysana waa lagu sheegi doonaa qaala wuxuu uhi amaranaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bisabcin wa nahaana can sabcin toddoba arrimood buu nebigu na faray toddoba arrimoodna wuu noo diiday toddobada arrimood ee uu faray qaarkood waajib bay noqon qaarna sunni toddobada arrimood ee uu nebigu diiday calayhi salaatu wasalaam waxa weeyaan dhammaantood wada xaaraam amaranaa wuxuuna amaranaa wuxuuna faray biciyaadati lmariid bukaanka booqashadiisa waa sunni asalkeedu waa sunni wa tashmiit alcaadis qofka hindhisa in loo duceeyo wa ibraari alqasam dhaarta in lagu samafalo dhaarta in lagu samafalo iyana waa sunne qofku hadduu dhaarto uu idhaahdo inaad waxaa yeeshaaba wallaahi inaad waxaa inaanan sidaa yeelayninba wallaahiya ha ku qasbina iska daa hadduu adiga kugu dhaartayna u fuli waxaynu sunno ugu sheegaynaa nebigaa mar lagu dhaarto umuu fulin ninkii ku dhaartay manaan buu arkay manaan baa qof arkay abubakar baa qofkii markuu sheegay nebiga la joogay calayhi salaatu wasalaam abubakar waxa uu markaa nebiga ka codsaday ku dhaartay nebiga inaad arrimahaa fasirto ama waxay ahayd aan fasirayda ama adigu noo fasir marka ha dhaaranin buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam dhaartii uu ku dhaartay muu ugu samafalinoo sidii uu ku dhaartay muu yeelini waxba ha dhaarana iska dhaaf buui ha dhaarani waanu dhaartayba markaa ibraarulqasam qofkii kugu dhaartay haddii dhaarta loo hirgelinaya abubakar buu hirgelin lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam macnaheedu markaa waxa weeye xadiidkaa loo daliishanaya inaanay waajib ahayn in loo fuliyaa laakiin way fiicanta wa nusrati lmadluum qofkii la dulmiyey in loo hiiliyo isagana madluum iyaduna waa waajib weeye dabcan mid waliba sharax gaaray u baahantahy inta aynu marayno madluumka markaad u hiilinayso mararka qaar waajib bay noqon mar sunnay noqon doonta mar waabaad iskaba dayn markay ka darayso ilaan munkar madkaad suulinayso munkar ka weyne waa inaanu dhalanayn wa ifshaai asalaam salaamtaoo la baahiyo wa ijaabati daaci qofka ku yeedho la aqbalo wa itibaaci aljanaa'is jinaasadoo la raaco toddobadaa wuuna faray nebigu wanahaana wuxuu noo diiday toddobadan soo socda can khawaatiimi dahab dahabka in farga laga dhigto waa ragga wa can aaniyati alfida weelka lacagta ah waa rag iyo dumarka labada waa loo diiday والمياثر وعن المياثر والقصية والاستبرق والحرير والديباج انت انا ونوديدي انتبا وحرير انتبا mayaafirka iyo alqasiya iyo istabra xariir diibaaj waa wada xariir meelaha loo isticmaalaa kala duwan iyo qaradooda iyo tayadooda marka mayaafirku waxaa loo isticmaalaa jaahiliyadaa waxay isticmaali jireen faraska marka had iyo jeer laga dhigayo mid shaaximan oo shaqlan oo innaga shaal baynu inagu saari jirnay bahal raamalahoo shaala iyaguna xariir bay saari jireen marka faras xariiri saarantahay bay soo fuuri jireen mayaafirku kaa weeye qasiyaduna waa qayb iyadana dadku isticmaalo unoo dharkiiyo wixii la mid ahoo xariirta ah istabraqu waa xariirta adag diibaajkuna waa xariirta jilicdasan xariirtuna waa xariirtii magacii dee commonka ahaa ama caamka ah ee ka dhexeeyey diibaajkiioo tii jilicda sanayd istabraqiyo kii adkaaya mayaafirkiioo kii gaadiidka la saaraya qisiyadaasina waa qaybo kale una xariirta ka mid ah xariir in la isticmaalo iyo lacag iyo dahab intaasoo meelood waa naga xaaraantinimeeyey fadlu man yatbacu janaaza qofka jinaasada raacaya fadligu leey xaqaynu isku leenahay wey ehelkii waa la saaciday qofkii dhintayna waxaa lagu saaciday in ilaahay looga ergeeyey oo loo duceeyey oo loo markhaati noqday innagiina ajri baynu ka helay markaa qofkii dhintiiyo ehelkiisii iyo adigii raacayba waa la kala wada macaashay raaciddii jinaasada intiiba waa laga macaashay cidina ma qadin can ilbaraa'i bni caazibin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau ihi man tabica janaasatan qofka jinaasada raaca xataa yusallaa calayha jeeroo lagu tukado kaana lahu wuxuu yeelanayaa min alajri xagga abaalmarintii waxaa u sugnaaday qiraad qiraad baa u sugnaaday qiraadku wuxuu ahaa qiraadka iyo daaniqa iyo dirhamka iyo waa waxyaabii wax lagu miisaaman jiray dirhamkaa weyn daaniqa iyo qiraadkuna way ka yaryihin sidan innagaba dee kiilooga waad garanaysaa waa kun garaam wixii u yaraana dee waa xaggii garaamka wey marka wax sidaasoo kale ah bay ahaayeen wakhtigaah marka qiraad buu yeelanayaa ajriya waman mashaa maca aljanaaza qofka jinaasadii raaca ee aan salaadoo qura ku hadhin xataa tudfana jeeroo la aasayo wuu ku tukaday waanu raacay ilaa la aasay kaana lahu waxaa u sugnaanay min alajri qiraadaani laba qiraad buu leeyahy waa adigoo yidhi laba nusradol ama laba wuqiyadood yidhi ayuu leeyahy walqiraadu haddaba qiraadkii ilaahay wax lagu miisaami jiray maaha kan waa mid nooc kale ahe mil uxud buurtan uxud buu leegiyay buurtaa weyne uxud la yidhaahde waqooyiga kaga gudban madiina ee aadka u ballaadhan ee dee toban kiilo malaa wax ku dhoobaaba lagu sheegaay ayay noqonaysa adulaa sideed kiilo malaha meelahaas buurtaasuu leegyahay qiraadku labada qiraadna dee laba buurood bay leeganayaan waa kii xadiidkaa sheegay abi hurayra oo sida riwaayad kaloo sugani ay tilmaamayso malaakani ma sheeginoo isagu ka tegay cabdillaahi ibnu cumar baa loo sheegoo le abi hurayra xadiis noocaasoo qiraad ah buu sheegay jinaasadiiba qiraada laga helayo markaasuu hi akara abu hurayra waa nin abi hurayri xadiiskii wuu nagu badiyey mamaanaan maqalka ah balse caasho u tagoo soo weydiiya caashaa loo tegayo markaasaa la yidhi dee ibnu cumar baa su-aashaa ku weydiinaya xadiisulqiraad muu jiraa xadiidka waqiyadaha markaasay tihi wuu jiraa waa sidaas sidiiba u sheegtay markaasuu yihi laqad dayacnaa qaraari waan ka xumahay waxaanu meeshaa dayacnay intee oo qiraad maxaa jinaasadna dhaaftay unan raacin buui imise qiraad baanu dayacnay iyadoo markaa ay ka muuqanayso qofku dee inuu wixii markaa uu garan waayo cid weydiin karo marka loo sheego daliilkii qancinayana inuu ku qanco ay tahay ay kana muuqanayso asxaabtii nebi maxamed iyagoo nebiga la kulmay haddana baahiday cilmiga u qabeen waar garan mayna kumuu dhaafino wuxuuhi war bal inoo hubiya haddii dee cid u markhaati furta aynu ello waynu qaadan waxaa kaaga muuqanaya asxaabtuna inaanay sinayn xagga cilmiga dadka kaluna ay la mid ahaayeen oo see dadka kaleba cilmiga ugu kala tagsan yihin ba iyaguna u kala tagsanaa ila intuu abi hureyra wariyey ibnu cumar uma dhowe abi hureyra ka axaadiid badan makaanu raakibi min aljanaaza can cabdilaahi bn اlmugafal qaala qaala rasuulu llahi man tabica janaazata xataa yufraqa minha falahu qiraad fain rajaca hadduu qofkii iska tago qabla an yufraqa minhaa intii aan la dhammayninba falahu qiraad buu leeyahy qofkani eeg uu raacayba dadka qaar waxaa jira iska tubku jooga oo iska degdeg badan khalaas dee waa la aasoo ilkii waa tan la dhisaya intaan lagu rogin dee inagu hawl baynu lahayn inaga dhaqaajiya buu waa kuwaa iska kolanyays rag baa iska tegayba intaan weli xabaashii lagu rogin inaan la dhammeeyey qof kusoo tukadoon jinaasadaba soo raacin oo kalun bay la mid yihin hal qiraadun bay leeyihin dadkii magaalada ku hadhee ku tukaday ee aan sooba raacinun bay la mid yihin iyagu soo raaciddiisii hore iyo uma tirsana waayo muu sugin xabaddii kibista u dambaysu ka dhaqaaji waaye markaa wuxuu yihi fa in rajaca hadduu qofkii soo raacay noqdo qabla an yufraqa minha intaan jinaasadda aaskeedii la dhammaynin falahu qiraad laba qiraad male qiraad keliu leeyay makaanu raakibi min aljanaaz meesha uu ka soconayo jinaasadda qofka gaadiidka fuushan aadaab dhammaystiran weeye tallaabo kasta oo intaad ifka joogto habeen iyo maalin aada qaadayso oo aan lagu jahaynin islaamka dhexdiisa ma jirto jiif iyo joog iyo hurdo iyo cunno iyo socod iyo soo jeed meeshaad doonaysaba maroo way diimaysan tahay tallaabooyinkaagu waa mubarmaj xayaatulmuslimi mubarmaja qofka muslimkaa noloshiisu way barnaamijaysantahy wax cidlo iska socdaa ma jiro jinaasadii bal cilmiga ka dhacay eeg inaga aasa hilbaha socon mayse waxaanoo cilmiga la dabiqaya markaa qofkii soconayey halkeebuu ka soconaya makaanu raakibi qofkii gaadiidka fuushanaa meesha uu ka soconaya min aljanaasati baa la sheegayaa ma xagga hore ma xagga dambe ma hareeraha ma hawada xagguu ka maraya can ilmuqiirati bni shucbata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay waxau ihi alraakibu khalfa aljanaasa qofka gaadiidka fuushani jinaasadda uu ka dambaynaya walmaashi xaydu shaaa minha kii soconayeyna xaydu meel buu ahaaday shaaa uu doonay minhaa jihadeeda jihaduu doonuu ka socon afarta jiho mid walba xaq buu leeyahay watiflu ilmihii yaraana ogaada oo yusallaa calayhi waa lagu tukanayaa sidaasuu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam dadkii sidaasuu u kala qaaday qofkii gaadiid fuushanay ha dambeeya buuli gawaadhidu xagga dambey soconaysa haddii la lugeynayana dee qofkaasi xor buu yahay oo wuu hor qaadi karaa labadaba ilmaha yarna waa lagu tukanayaa ilmaha yar waa lagu tukan doonaa culimmada qayb baa xadiidka daahirkiisaa qaatay oo waxay idhaahdeen ama nolol ha ku soo dhasho dhiciskii ama isaga oo bakhtiyaha soo dhashee waa lagu tukanu qaybina waxay qaateen afar sheegaya istihlaalka xadiid sheegaya istihlaalkaoo laga yaabo kuwa kale inaanay malaha derajadii lagu daliishanayay u arag inuu gaadhay ilmaha yar waa lagu tukanayaa waxbuu dhexlayaa magtiisaa la bixinayaa idaa istahalla mar hadduu cod yeeshuu nolol ku soo dhasho kaasay u arkeen inuu gaadhay heerkii lagu daliishanayay markaa saasay jumhuurtu u badan yihin kolkuu cod yeeshuun in lagu tukanayo qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin xadiidkaa sheegaya inuu sawdaynayo ma sugnee mid walba waa lagu tukanaya dheciskii soo dhacay kii isagu nolol ku soo dhacee weynaa maaha ee dheciskii yaraahee soo dhacay laba saddex bilood iyo afar bilood midku doonaya ha ahaado khilaafkaasaa ka jira laakiin waxay culimmadu u badan yihiin marka uu nolol ku soo dhasho ununu yeelanayo salaada wixii kale aaskii iyo kafantii iyo maydhistii iyo kuwaa waa loo samayn doonaa makaanu lmaashi min aljanaasa jinaasadda halkuu ka soconaya qofka lugeynaya can ilmuqiirati bni shucbata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam alraakibu khalfa aljanaasati waalmaashi xaydu shaaa minha watiflu yusallaa calayh can ibni cumara annahu ra'aa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam ra'aa rasuula allahi cabdillaahi bni cumar nebigu isha saaray wa abaa bakrin wa cumara iyo labadiisii saaxiiba abubakar iyo cumar labadaana wuu arkay cabdilaahi radia allaahu canhuma yamshuuna amaama aljanaasa jinaasadda horteeday socon jireen dee rarab baa lagu qaadayay nacash markaa way hor qaadi jireen xadiidkaa horeyo isma diidayaan kale dhanku doonu ka socon karaabaa layi dhinacyaday ka soconayeen xagga horaa ka mid ahay markaa wuxuuna ka dhigan tahay dee erga wey ergaa loo yahayoo qofkii haddii loo ergeynayo dee hareerahana waa laga geli karaa waana la horgeli karaa hebelkanaanu kuu soo wadnaaye bal ilaahw naga wanaaji wey can ibni cumara annahu ra'aa annabiya wa abaa bakrin wa cumara wa cuhmaanana uu ku daray yamshuuna bayna yaday iljanaaza jinaasadda xaggeeda hore ayay socon jireen sidoo kale socodkani markaa dee in dhinac dhinac hareeraha laga socdo ama xagga hore laga socda xaaraan maaha waa sida fiicanuun laakiin dadka gaadiidka fuushan lafdigooda xagga hore way ka socon karaan cid xaaraantinimaysi ma jiro waa sida fiican wey alamru biاsalaati cala almayit qofkii dhintay in lagu tukado baa la isfaray oo jinaasadii raaciddii la raacayay arrinku raacid keliya maahee xaqa muslimkuu kugu leeya waxaa ka mida in lagu tukado gaalkii mooye waa muslimkiibaa lagu tukanaya waana la raacaya waana lagu tukanaya sidaa daraaddeed bay habboon tahay kol haddii xaqii aan isku lahaynuu yahay qofku inuu barto salaatuljanaaza qofka muslimka ah inuu barto salaad salaada janaasadiiyo sida loo tukado waa salaad aada u dhib yar afartaa allaahu akbaroodu waa inaad garataa mid walba maxaa ku xigaya allaahu akbar alxamdu buu akhriyay allaahu akbar buu yidhi markii labaadna nebiguu ku salliyay calayhi salaatu wasalaam walow siiqooyinkii ugu gaabnaaba haad markii saddexaadna allaahu akbar buu yihi qofka dhintay buu u duceeyey intuu kari karo af carabi ah dee markii afraadna waabu ka baxa khalaas maxaad intaa wadaad ugu lacag siinba adaaba karaye maarmahayna wax ku tukada yaa ku tukada miyigaa la joogayoo aw hebel nin la idhaha bay idhahan kaalay ku tuko fadlan masuu yihi halkaa geedkaa ilaa sabeen ku xidhaan igawalan ku tukanay sabeentii baa lagu soo xidhay markaasuu afartii afartii takbiirood ku akhriyay afar allahu akbaroodoo sabeen jooga dee adiguba ku qururux ajrigiina hel alamru bisalaati cala almayit عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا, إذا إن أخاكم بول ولكن قد ما تود انتهي فقوموا استاغا فصلوا عليه كنت كذا nin boqorkii xabashida axmed unajaashi la odhan jiro ogeysiis nebigu ku bixiyey wuxu uhi walaalkiini axmed unajaashi dhimay ee muslimiinta saacidaya loo hijroonaya xaggiisa haddaba waa walaalkii xabashi kasta aado ha madoobaado beri dhowba nasaaraha ka soo baxo kol hadduu islaamu ashahaate waa walaalkii hadi اlkhuwa khuwadaa min mustalzamaatiha asalaatu cala almayit qofkii dhintay in lagu tukado waa xaqa isku leedihiin khuwadaasuu markaa ku cayimayaa nebigu walaalkiin weeye xaq buu idinku leeya weye macnuhu isaagoo ku tukada way ku tukadeen asxaabtuna asalaatu cala sibyan dadka yaryar in lagu tukanayo carruurta horena waynu usoo marnay kanna dhan kalu ka eegaya can umi lmu'miniina caaishata qaalat waxay tidhi utiya rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bisabiyin min sibyaani alansaar rasuulka waxaa loo keenay ilmo yaroo ka mida ciyaalkii ansaareed oo dhintay fasallaa calayhi wuu ku tukaday qaalat caaishatu waxay tihi intaa kumaan daynina markuu ku tukaday faqultu waxaan idhi duubaa lihaada jannaa kani leeyahay duubaa geed janno ayaa haabita lihaada kan u sugan cusfuurun waa shimbir min casaafiir iljanna shimbiraha jannada ka mida kani yar kani maba qaan gaadhin shimbiraha jannadu ka mid lam yacmal suu-an xumaanba ma samayn walam yudrikhu xumaantuna may soo gaadhin iyadii baa weli sii faahfaahinaysa intaasay israacisa jannuu leeyahay waa shimbir shimbiraha ka mid a xumaan muu samaynin xumaantuna mabay soo gaadhin qofka xumaantu waxay ku dhegtaa markuu dee qaan gaadho ama adaa ku dhega ama yara kugu dhegta midina ma jirto xumaanina may taaban isna xumaan muu taaban wakhtigii loo qorayay qaala markaasaa nebigu wuxuu idhi aw kayru daalika yaa caaisha caaisha sidaas si aan ahayn weeye malaha aw ilamru kayru daalik yaa caaisha caaishaay sidaas si aan ahayn armayt macnaa inaad sidaa tidhaahdo si ka fiican armay ku fiicnay khalaqa allaahu caza wajalla aljanna ilaahay jannadu abuuray weynaayo wanaagsanaayo jannadu abuuray wa khalaqa laha ahlan ehelna wuu abuuray wa khalaqahum wuxuu ku abuuray dadkaa jannada fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaashoo tagoogoodu ku abuuray markaa way qoran yihiin ciddii jannada loogu talagalay wa khalaqa annaara naartiina wuu abuuray wa khalaqa laha ahlan khalqina wuu abuuray wa khalaqahum wuxuu ku abuuray kuwaa naarta fii aslaabi aabaa'ihim aabbayaashoo tagoogooda ayuu ku abuuray marka arrinku wuu qoran yahaye ha qadimeyn waxaa laga fahmayaa halkaa dee wax waliba wixii uu cidduu ku yar iyo ku weyn iyo ku urjiif iyo ku tagooga ku jira iyo ku ifka jooga kii jannana loo qor kii naarna loo qor calaamatu su-aal buu saaray markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka lasoo ururiyo sidaa ha odhanine janno aynu ciyaalkan u go-aaminaynaa ma jirte ka joog wey waynu arki doonaa markaa khilaafka ku jira awlaad ulkufaar caruurta gaalada ayaynu arki doonaa marka culimada in fara badan oo ka mid waxay leeyihin khilaaf kuma jiro dadka muslimiinta ciyaalka ay dhaleen laakiin adab buu u samaynaya caaisha nebigu calayhi salaatu wasalaam allah tatasarac qof dhintay inaanay ku degdegin oo aan markhaatigiisa lagu degdegin ayaa uu halkan adaabtaasi uga joojinaya rasuulku way xadiidku saad ka arkayso wuu naaran yahayna kuma cadana kuma cadda wuu jannaysan yahayna dee uma saxeexin caaisha uuse ku yaro qabsaday uun ku qabsigaa iyo ushaabadayn la-aantaasi waa khad casaan oo loo yaro dhiibay markhaatiga ha qadiim ha soo qadimin horta hore iska dib u joog wey asalaatu cala alatfaal ciyaalkoo lagu tukanayo markaa dee sibyaan iyo atfaal difligu waa kii sii yaraa ila ilmuhu maraaxil buu maraa markaa difligii buu noqonayaa oo sabigii oo muraahiq oo marxaladuu maraya can ilmuqiirati bni shucbata annahu dakara wuxuu sheegay ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal alraakibu khalfa aljanaaza walmaashi xaydu shaaa minha waiflu yusallaa calayh dhifli buu sheegay xadiidkani kaa horena sabi buu sheegay awlaad lmushrikiin caruurta gaalada caruurta gaaladu ma ahlu naar baa mise waa ahlu janna ayaa markaa halkanna uu u daliishanayaa u keenay awlaad lmushrikiin maa xukmuhum miyaa lagu tukanayaa mise laguma tukanayo ma ahlu naar baa mise waa ahlu janna waa lagu tukanayaa haddii midkood uu yahay muslim ama dad muslimiin ay gacanta ku hayaan haddii labadooduba ay gaalo yihiin laguma tukanayo liiska gaaladu raacaya taas waa tii salaada ma gaala mise waa ma ahlu naarba mise waa ahlu janno ciyaalka aan qaangaadhina gaaladu ay dhaleen aqwaal tabaneeyo ku dhow ayay culimmadu ku kala tegeen iyagoo daliiladan aada arkaysa ee dee aan ku caddayn qaarkood raacaya ama ku kala tegay qayba waxay leeyihin waa ahlu janno qayb kalena waxay leeyihin mee naarta gelaya qayb kalena waxay leeyihiin dayr u dhaxeeya sidii qoladii acraafka oo kale ayay taagan yihiin qayb kalena waxay leeyihin imtixaan baa la marinaya waa qowl macquula laakiin daliilkiisa daciif imtixaan baa la marinayaao bal inay liiskii aabbayaashood raacaan iyo inay dadka wanaagsan noqdaan qayb kalena waxay leeyihin waa shaqaalaha jannada halkaasay iyagiina mareen qowlka raajixa ee loo badan yahay waxa weeye inay ahlu janno yihiin kol haddii aanay gaadhin ifka ka tege inay dhinteen iyagoo aan qaan gaadhinba wakhtigii lagula xisaabtami lahaa iyagoon qaan gaadhin xadiidka u culuse u saxeexsanee loo daliishanaya waxa weeye nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu rasuulku sheegay inuu habeen ilaahay tusiyey oo isagoo ciyaalkii dadku ay dhaleen la fadhiya meel jannada ah marka haadaa yadullu kaasi wuxuu tusinayaa awlaad unnaas buui kuwanina waa ummaddan faraha badan waa caruurtii dadka gaaladoodii iyo islaamkooda waa la ysku daray can abi hurayrata qaala wuxu uhi su-ila rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka waxaa la weydiiyey can awlaadilmushrikiina caruurta gaalada miyay naaran yihiin mise way jannaysan yihin qaala markaa nebigu waxau ihi allaahu aclamu ilaahay baa garanaya bimaa kaanuu caamiliina waxay ahaayeen kuwo camal falaya waxay ahaayeen kuwo camal falaya hadday sii noolaan lahaayeen weeye hadday ifka sii joogi lahaayeen waxay qaban lahaayeen magaalay noqon lahaayeen mis oo naar bay geli lahaayeen mise jannay geli camalkii jannaday ahlu jannahay samayn lahaayeen oo jannay mudan lahaayeen ilaahay baa garanaya buui iska taagan qowl culimmada qaarkoodna way ka tawaqufeen oo macnaha midna kumay adkaysan halkaa waxaa kaaga muuqanaya inuu nebigu iska taagay calayhi salaatu wasalaam can abi hurayrata ana anabiya su'ila can awlaadi lmushrikiina faqaala allahu aclamu bima kaanuu caamiliin waxay camal samayn lahayn ilahay baa garanaya ilaahay baa yaqaana can ibni cabaasin qaala su'ila rasuulu llahi can awlaadi lmushrikiina faqaala wuxuu uhi khalaqahum allahu ilaahay baa abuuray xiina khalaqahum markuu abuuray wahuwa yaclamu isagoo og bimaa kaanuu caamiliina waxay samayn lahaayeen inagu ma garanayno weeye isagaa garanaya can ibni cabaasin qaala su'ila anabiyu can daraariyi lmushrikiina faqaala awlaadda gaaladaa la weydiiyo markaasuu yidhi allahu aclamu bimaa kaanuu caamiliina waxay caamiliin ku noqon lahaayeen ee ay samayn lahaayeen kaanaduna waa gaar ismiga faacilna waa gaar marka waxa weeyaan wixii ay samaynayeen waxay samayn lahaayeen hadday sii noolaan lahaayeen sidaas sidaa markaa aqwaashiina ay ku soo ururtay oo xadiidka nebi ibraahim calayhi salaam iyo dee asalku ahaa takliifta iyo xilku qofka wuxuu saarnaa oo lala xisaabtamayay markuu qaan gaadho inta kale waxa weeye fidrat allahi alatii fadala annaasa calayha laa tabdiila likhalqi illaah fidradii buu ku soo dhalanaya qof kullu mawluudin yuuladu cala alfidra qof kasta oo soo dhalanaya fidradu ku soo dhalanaya culimada qayb ka mida waxay ku fasirayaan diintiibuu ku soo dhalanaya isagoo diintii ku sugan buu kusoo dhalanayaa ama waa lagu haynayaa ama labadii dhalaybaa yuhuudi iyo nasraaniya ka dhigayo ka saaraya inkastoo fidrada sharaxeeda qayb kale aanay diinta ku fasirine ay ku fasireen qofkii wuxuu u diyaarsan yahay inuu diinta qaato abuurkii samaa een qalqallooca lahayn ayuu qofku ku soo dhalanayaa isagoo quman oo toosan buu soo dhalanayaa marka waxa qalloocinayo uun kuwan ku xeerana waalidka marka fidradanay ma waxa weeyaan ma abuurkii samaaba mise waa diintii labadaba tafsiirkaasi wuu jiraa qowlkaasaa markaa ay u badan yihiin ama raajixa wallahu aclam